waa mahadsan tahay nuur abaara labiiyo tobankii beernimo ee maanta ayaa gaari walxaa qaraxa walxaa qarxa laga soo buuxiyey lala egtay kolonyo ka tirsan ciidanka sida gaar sababta oo baran ee booliiska oo ilaalo u ahaa shaqaalaha dhismaha ka wada wadada wadada isku xirta muqdisho iyo afgeeya ee turkida ayaa lala beegsaday dabcan waxaa weerarkaas waa weer mufti halignimo ah oo loogu talagalay in lagu dhagrijibiyo ama lagu niyadjibiyo howlaha baaxadda weyn leh ee turkida ka wado gudaha waddanka soomaaliya gaar ahaana dhismaha wadada dheer muhiimka ah ee isku xirta muqdisho iyo afgeeye dabcan waxaa dhacay gurmad xoog leh oo loo sameeyey sidii lagu gurman lahaa dadka halkaasi wax ku noqday waxaana ilaa hadda socda waxaa ilaa hadda socda tirakoobka sida halkaas dadka wax ku noqday xaaladooda sidii loola tacaali lahaa ilaa iyo hadda maxaan kala soconaa khasaaraha ka dhashay qaraxaasi
dabcan weli waa wakti hore dhaawacyo ayaa jira qaraxa sida u weynaa iyo sida hadda khasaaruhu u kooban yahay waa wax kala fog dabcan gaari walxaa qarxa laga soo buuxiyey waa gara kartaa oo lala beegsaday koloniyo wadada socotay waana isku day fulinimo ah oo argixisada al-shabaab ay ku doonayaan inay ku waxyeeleeyaan nabadda iyo horumarka waddanka uu rabo inuu hiigsado waxaa socda bal tirakoobka inta uu leeyahay khasaaraha soo gaaray ama ha noqoto ciidanka booliiska ama howlwadeenadii kale shaqaalaha turkida ee wadada dhisayay marka weli waa wakti hore waxaase ummadda soomaaligan u sheegaya oon la wadaagaya in sida qaraxa u dhacay iyo khasaaruhu aada u kala duwan yahay oo farqi weyn ugu dhexeeyo ilaa hadda aan lasoo sheegin wax dhimasho ah oo ka dhashay qaraxaas koloniyada qaraxa lala egtay oo isugu jiray shaqaalaha turkiga ee dhismaha ka wada wadada muqdisho iyo afgoy isku xirta iyo ciidankii dowladda soomaaliya ma shaqaday kusii socdeen mise muqdishoay kusoo socdeen markuu qarax dhacayay
dabcan waa wadada ayay ay isticmaalayeen oo ay ku socdeen waa jidku waa jid oo dhismo ka socday waana howl markaas waxay ku gudi jireen kormeerka wadada dhismaha lagu sameynayay isku xirta muqdisho afgooye hadda meesha qaraxu ka dhacay wadada wax badan ayaa la dhisay goobta qaraxu ka dhacay waa beedbeedka oo xoogaa u jirta baar ismaaciil ama controolka laga galo degmada afgooye marka hadda shaqadaas ayaa lagu guda jiray kolonyaduna waa ay socotay ama ha soo socota ama hasii socdo xilligaas wax dhacayeen wadada ayay saarnaayeen oo dad waxay hayeen wadada ku socda
bishii december ee sanadkii ina dhaafay qarax ka mid ah kuwii ugu weynaa muqdisho abid soomar ayay shabaabka la beegsadeen ex control afgooye waxaana markii dambe ay sheegteen in shaqaalahan turkiga ee dhismaha ka wada muqdisho afgooye wadada isku xirta ay hadafkooda uu ahaa maanta qaraxa dhacayna dabcan inkastoo aanan ka hor dhici karin haddana waxaa dadka ku dhaawacmay ka mid ah shaqaale turki ah marka ma moodaa hadafku inuu yahay in la jallaafeeyo mashruucaasi dib u dhiska iyo shaqaalaha turkiga in la beegsanayo way caddahay nurow sida asbaabna ay sheegteen dowladda turkiga oo dowlad oo islaam ah oo hadda ay maxay hayso soomaaliyana gacan siinaysa sababta markii horeba ay u weerareenna ay ku sheegeen in yihiin dad gaalo ah maxay al-shabaab dadka u qabteen in la isweydiiyo waaye waxaan ahayn tacaddi iyo gumaad waxaan ahayn uma hayaan ujeedadana hadda ay rabaan waxay ahayd in ay ku niyadjidiyaan ama ay ku hakiyaan howlahaasi dhismaha waana uga mahad celinaysaa dowladda soomaaliya walaalaha turkiga oo madaxweyneheedu uu ballan qaaday in haba yaraatee aan niyadjidin doonin weerar kasta iyo iskuday kasta oo al-shabaab ama argixisadu ay kusoo qaadaan howlaha horumarinta ah ay ka wadaan wadadaas ama guud ahaan waddanka soomaaliya marka waa wax aada loogu farxo in maxay ahato dowladda turkiga ay mar walba garab taagintaa ummadda soomaaliyeed islamarkaana aanay baqdingelin yihiin iskuday walba iyo weerar kasta oo lagu soo qaado shaqaalaha turkiga oo dhammaantoodba markay soomaaliya soo aadayaan sheego inay ku faraxsan yihiin howlaha samafalka iyo gacan garab istaaga ay la garab taagan yihiin ummadda soomaaliyeed iyo dowladeedaba